halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu horay idiinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalku uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub nebi yoel waxa uu u horreeyey nebiyada wax ka sii sheegaya maalinta rabbiga ee weyn waxaana yoel uu sii sheegay in maalinta rabbigu ay ku bilaaban doonto gudcur dam ah waa maalinta lagu masaalo sida in mirihii dhulka uu cunay ayax daran oo laasta miraha dhulka waxaana ayaxaasi dhulka uu ku soo degaya iyada oo dhulka lagu masaalay sida beer ceedan meeshii uu ku soo degana waxa ay noqonaysaa sida dhul gubtay oo kale markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay cutubka labaad ee kitaabkii yoel aayaddiisa saddexaad markaasoo nebigu uu lahaa hortooda dab dabadoodana olol baa wax gubaya dhulka iyaga ka horeeya waa sida beer ceedan oo kan iyaga ka dambeeyaana waa sidii cidla baaba ah oo kale oo wax iyaga ka baxsanaya innaba ma jiraan maalinta rabbigu waxa ay ku bilaabanaysaa baaba marka afartii fardoolayda ahayd ay dunida soo maraan waxaa dhulka ka bilaabanaya dagaallo iyo abaaro daran oo waxaa sare u kacaya dhimashada haddaba marka dadka dunida loo qaybiyo afarta meelood ayaa meelay dhammaanaysaa ama ay la'anayaan haddaba isla wakhti kale oo wakhtigaasa ayaa marka dadka dunida saddex loo qaybiyo ay meeli dhammaanaysaa weli waxaynu idiin sii wadaynaa weli waxaynu horay idiinku sii wadaynaa kitaabkiiyo eel waxaanan iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda afraad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan muuqashadoodu waa sida muuqasho fardood oo kale oo waxa ay u ordaan sida rag fardooley ah sidaan horay idiinku sheegay madaxa ayaxan waxaa lagu masaalayaa madax fardood waxaa markii aad eegto luuqadda talyaaniga ayaxa loogu yeeraa faras yar jarmalkana waxa ayaxa ay ugu yeeraan faraska buunshaha farduhu waxa ay cunaan haddaba qashinka badarka laakiin ayuxu wuxuu cunaa qayb waliba oo ka tirsan badarka marka ay geedka ku yaallaan nebi yoel waxa uu faallo ka bixinayaa balaayada ayaxa oo waxa uu faallo dheer ka bixinayaa maalinta cerada weyn ee rabbiga haddaan horay idinku sii wadno haddaba meeriska cutubka labaad ayaannu iminka isla eegaynaa baalka kun boqol sagaal iyo soddon ee axdigii hore kitaabkii yoel cutubka labaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo sanqadhoodu waa sida gaari fardood buuraha dushooda boodboodaya iyo sida olol dab oo balgubaya iyo sida dad xoog badan oo dagaal u diyaargaroobaya hortooda dadyooga way wada gariirayaan oo qof kastaaba wejigiisa cabsi baa ka muuqanaysa waxaa la leeyahay oo qof kastaaba wejigiisa cabsi baa ka muuqanaysa oo dadkuna waxa ay qaadayaan cabsi iyo anfariir weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka labaad waxna aan idiin akhriyaynaa aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan iyagu waxa ay horay ugu ordaan sida rag xoog badan oo waxa ay derbiga u fuulaan sida rag dagaalyahana oo midkood waliba halkiisuu marayaa oo kala leexan maayaan haddii aan u yaro jaleecno kitaabka maamaahyada ayaa waxaa nebi suleymaan inoo sheegaya oo u odhanaya sida ku qoran cutubka soddonaad aayadda toddobiyo labaatanaad sida tan ayuxu boqor ma leh laakiin dhammaantood guuto guuto ayaa ay u socdaan haddaba uma baahna in ay boqor yeeshaan waayo mid waliba waxa uu garanayaa doorka uu ka ciyaarayo waxa ay u socdaan guuto guuto markii nebi yoel uu sharaxaadda ka bixinayay haddaba ayaxa afarta guuto ahaa ayaan rumaysanahay inuu sharaxaad ka bixinayay dhaqdhaqaaqa ciidamo lagu masaalayay ayaxa afarta guuto u socda markii la gaaro haddaba maalinta ugu dambaysta waxaa dhulkaas ku soo duulaya ciidamo xoog leh oo u imanaya sida ayaxa oo kale waxaana waxyigu uu ku qoran yahay kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey waxaana rasuul yooxanaa uu sii sheegayaa in ayaxaas guuta guutada u socda uu saameyn doono dhulka oo dhan waxaana balaayada ayaxa ee ugu horreysa ay bilaabanaysaa markii malaa'igta shanaad ay ka dhawaajiso buunka haddaan qorniinka ka eegno waxyiga ayaanu la soo kala baxaynaa kitaabka muujintii cutubka sagaalaad aayadaha halilaa afar baalka afar boqol lix iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qorniinka quduuskaay uu leeyahay sida tan oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii shanaad markaasaan arkay xidig samada ka timid oo dhulka ku soo dhacday oo waxaa iyadii la siiyey furihii ceelka yaamayska markaase waxa ay furtay ceelkii yaamayska oo ceelkii waxaa kor uga soo baxay qiiq u eg qiiq foorno weyn oo qiiqii ceelka aawadiis ayaa qoraxdii iyo hawadiiba godcur la noqdeen markaasaa qiiqii waxaa ka soo baxay dhulka ku soo degay ayaxa oo waxaa iyagii la siiyey xoog sida hangaraalayaasha dhulka ay xoogu leeyihiin oo waxaa lagu yidhi waxba ha yeelinina cawska dhulka iyo wax cagaara iyo geednaba dadka aan shaabadda ilaah wejiga ku lahayn mooyaane ayaxaasu waa mid aan caadi ahayn oo aan weeraraynin wax waliba ee cagaaran laakiin weeraraya waxyaabo aalaaba ayaxu aanu weerarin ayaxaas asaga ah waxa uu weerarayaa dadka welibana ma weerarayo dadka oo dhan laakiin waxa uu weerari doonaa kan aan wejiga ku wadanin shaabadda ilaah waa waqti aad iyo aad u xun oo dadku ay doonayaan inay dhintaan habase yeeshee ma dhimanayaan oo welibana awood uma heli doonaan ay isku dilaan sida aalaaba dhacda baryaheenna dadka qaarkii ayaa markii wax waliba ka xumaadaan doorbida inay isdilaan hase yeeshee markii la gaaro wakhtigaas isaga ah ma kari doonaan inay isdilaan waxaa qorniinku uu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka sagaalaad aayadaha shan ilaa lix sida tan oo haddana waxaa lagu amray inaanay dadka dilin laakiinse inay intii shan bilood ah xanuujiyaan oo xanuunkoodana waxa uu ahaa sida xanuunka hangarlaha markii uu nin qaniino oo ayaamahaasna dadku waxa ay doondooni doonaan dhimasho oo sinaba uma ay heli doonaan oo waxa ay jeclaan doonaan inay dhintaan laakiinse dhimashadu way ka carari doontaa iyaga marka ay sidaa tahay balaynu isla eegno faallada laga bixinayo ayaxan sida ku qoran isla kitaabka muujintii cutubka sagaalaad aayadaha toddoba ilaa sideed waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo ayaxa qaabkiisuna waxa uu u ekaa fardo dagaal loo diyaariyey oo madaxana waxaa u saarnaa taaj dahab u eg oo wejigooduna waxa ay u ekaayeen wejiyo dad oo waxa ay lahaayeen timo u eg timo dumar ilkahooduna waxay u ekaayeen ilka libaax saaxiib ayaxaasu waa mid aan caadi ahayn oo dhibaatada ayaxa waxa ay imanaysaa ama ay dhacaysaa marka la soo gaaro wakhtiga dhibka weyn uu ka bilaabanayo dunida sidaannu kitaabka axdigii hore idiinku soo sheegnay haddaba sidaad arkaysaan waxa uu nebiyo eel horgale u yahay oo wax u sii diyaarinayaa rasuul yoxanaa oo iman doonay wakhti dheer dabadii kaasoo waxa ayaxaasu noqonayo loo muujin doono waxaana ayaxaasu muuqan doonaa maalinta rabbiga waxaan markaa idinku leeyahay dhammaantiin masalana in qof caadi ah uu kitaabka u fasiro dadka waxaa loo baahan yahay in kitaabka ay dadka wax ka baraan kuwa aqoonta u leh haddii kuwo ku cusub kitaabka lagu odhan lahaa dadka la wadaaga waxa aad barateen waxa ay sida abbaarta ah uga bilaabi lahaayeen kitaabka muujinta amase injiilka sida yooxanaa u qoray marka ay sidaas tahay injiilka sida yooxanaa u qoray waa kitaab ay leeyihiin kuwa masiixa rumaysan maahan kitaab looga bilaabi karo hadalka kuwa hadalka rumaysta wakhti dhow waxaa wanaagsan in qofka rumaystaha ah ee ku cusub uu ka bilaabo injiilka sida matayos u qoray haddaba intaa aad ka fahmayso looma baahnaa inaad ku degdegto injiilka sida yooxanaa u qoray welibana garan maysid fariimaha ku qoran kitaabka muujintii haddaadan si wacan u fahmin injiilada oo uu ugu horeeyo injiilka sida matayos u qoray nebigan yoela oo dadka ay alaba ismoogeysiiyaan ayaa ifafaale ka bixinaya sida maalinta ugu dambaysa ay noqon doonto waana maalin nebigu uu ugu yeeray maalinta rabbiga marka yoel uu leeyahay iyagu waxa ay hore ugu ordayaan sida rag xoog badan oo waxa ay derbiga u fuulayaan sida rag dagaalyahana ayuu ka soo gudbayaa xaaladdii caadiga ahayd ee nebigu ka soo hadlay wuxuuna diiradda saarayaa maalinta rabbiga aayadda xigtaa waxaannu arki doonnaa in uu ka hadlayo maalinta rabbiga haddaan horey idinku sii wado haddaba dhegeystayaal meeriska cutubka labaad ayaan iminkana idiin akhriyayaa aayadaha siddeed ilaa toban ee kitaabka yoel waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan oo midoodna midka kale riixi mayso oo midkood waliba waxa uu ku socon doonaa meeshiisa waxa ay ka dhex dusayaan hubka dagaalka oo innaba socodkooda kama joogsadaan magaalada korkeeda ayaa ay ku boodayaan oo derbiga korkiisa ayaa ay ku ordayaan oo guryahay soo korayaan oo sida tuug oo kale ayaa ay daaqadaha ka soo galayaan oo hortooda dhulku wuu gariirayaa samooyinkuna way ruuxruuxmayaan oo qoraxda iyo dayixiina way madoobaadeen oo xidigihiina iftiinkoodii way ceshadeen haddaba sida caadiga ah taasu way ka daran tahay xaalad ayax haddii kale waxaa la odhan lahaa wuu buunbuuninayaa balse waa inaynu garanaa in nebigu uu ka hadlayo hadallada rabbiga oo waxa uu inoogu sheegayaa sidii ay isaga ku soo gaareen waana isla sawirkii rasuul yoxanaa uu inagu siiyey kitaabka muujintii ciise masiix weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa cutubka labaad ee kitaabkii yoel waxaana aan idiin akhriyayaa aayadda koob iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota rabbiga ayaa codkiisa kaga hor hadlay ciidankiisa waayo xeradiisu aad bay u weyn tahay oo midka ereygiisa oofinayana waa xoog badan yahay waayo rabbiga maalintiisu way weyn tahay waa mid cabsi badan aad iyo aad haddaba bal yaa u adkaysan kara waa markii saddexaad ee haddaba nebigu inoo sheegayo wax ku saabsan maalinta rabbiga waxa uu nebigu leeyahay bal yaa u adkaysan doona maalintaas waxa ay waafaqsan tahay sidii masiixeennuba yidhi oo haddii aynu idin akhrino oo haddii aynu idin akhrino wixii ku qornaa injiilka sida mataayas u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda labaiyo labaatanaad ayaa waxaa qornigu uu leeyahay sida tan oo haddaan wakhtiga lasoo gaabin ninna ma uu badbaadeen laakiin kuwa la doortay aawadood ayaa wakhtigaas loo gaabin doonaa yo-elna waxa uu leeyahay bal yaa u adkaysan kara jawaabta khusaysa cidda u adkaysan karta ayaa yooxanaa inagu siiyey kitaabka loo yaqaano muujintii ciise masiix rasuul yooxanaa waxa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka muujintii cutubka toddobaad ilaa waxa uu xiri doonaa maalintaas xoogaga dabiicadda wuxuuna istaajinayaa in dabayshu dhulka babbiso waana xukun ama ciqaab daran oo imanaysa wakhtiga dhibka weynu uu ka bilowdo dhulka ilaa la shaabadayo labada jameeco ee weyn oo ilaah soo furtay marka ay sidaa tahay haddii dadka ilaah ay ka gudbaan wakhtiga dhibka weynu jiro waa in la shaabadeeyo yo-elna waxa uu leeyahay yaa u adkaysan kara waa maalinta rabbiga oo iyadu ku bilaabanaysa murugo iyo darxumo iyo welibana silic waana wakhtiga habeennimada ah ee maalinta rabbiga sidaan horey idinku soo sheegay maalintu waxa ay ka bilaabataa fiidka haddaan maadadii hore intaa kaga baxno ayaannu iminkana eegaynaa maaddada kale ee ah codsi ilaah u soo jeedinayo aadmiga iminka su-aashu waxa weeye maxaa qofka dembiilaha ah samayn karaa markii wakhtigu xumaado marka ay sidaa tahay ayaa nebi yo-el waxa uu ina siinayaa jawaabta oo waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabkan nebi yo-el waa kitaabka uu qoree cutubka labaad aayadda labaiyo tobanaad baalka kun boqol iyo afartan waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba haatan waxaa rabbigu leeyahay qalbigiinna oo dhan iigu soo jeesta idinka oo sooman oo ooyaya oo barooranaya marka rabbiguu leeyahay qalbigiinna oo dhan iigu soo jeesta ayaa taasu ay ka macno tahay in ilaa loo toobad keeno wakhtigaasi oo kale ilaa waxa uu ku leeyahay dadkiisa kuwaasoo qalbigoodii u jeediyey waxyaalo kale toobadkeena marka dhanka kale laga eego waxa uu ku leeyahay bedela qalbigiinna waxaad maankiinna bedelaysaan markii aad ka soo weecataan dowgii hore waa dhab markii qofku ilaah u soo jeesto inuu dhibaatooyin la kulmayo laakiin waxaa dhibaatooyinka keenaya waxa weeyaan isbeddelkii kugu yimid waana kuwo kooban oo soconaya ama ku eg wakhti cayiman toobadkeenku haddaba waa in qofku bedelo maankiisa ama qaabkiisii hore ee nolosha waxaa jira marar badan oo aynu qaadanayno go'aamo khaldan iyada oo ay ugu wacan tahay degdegsiinyo inagu jirta iyo qab waxaase loo baahan yahay in xaaladaha aynu ka baaraan degno intaynan ku degdegin go'aan qaadashadooda haddii kale waxaanu luminaynaa waxyaabo ka ahmiyad badan wixii aanu raadinaynay waxaa loo baahan yahay markaa wakhtigaasi oo kale inaynu isla markiiba beddelno maankeenna haddii go'aanka aynu qaadannay uu ka hor imanayo tubta wanaagsan ee aynu ku joogno waxaa jirtay haddaba maalin aan aad ugu carooday nin maamulo ii ahaa kadib markii aan xaalka ka fiirsaday wakhti dabadeed ayaan arkay in wixii aan sameeyey ay qalloocnaayeen waxaanan bilaabay in aan ka soo noqdo caradayda markii aan sidaa yeelay waxaan beddelay go'aan qaadashadaydii hore waxaanan ku soo noqday degganaantaydii markii haddaba aynu ilaah ka dheeraanno oo doorashooyinka qalbigu inala tagaan ayaa waxaa lagama maarmaan noqonaysa inaan ilaah ku soo noqonno wax kasta way kaa kharimayaan waxaana imanaya wakhti aynu bilaabayno inaynu isku barbardhigno nolosha aynu ku noolnahay iyo noloshii aynu ka soo tagnay waxaa ilaah inagu leeyahay iminka qalbigiinna oo dhan iigu soo jeesta waxaana taasu ay ka macno tahay inaynu ilaah u toobadkeenno ama usoo hanuuno markii aynu sidaa yeelno waa in aynu soonno iyada oo aynu la barooranayno dembiyadeenna waxaase ayaan darra ah in kuwo badan ay la tahay haddii ay dembiyadooda dadka hortiisa ugu ooyaan intaasu ay tahay toobadkeen oo ilaah u yimaadaan haddaba aniga qudhayda ayaa taasu ay ila soo gudboonaatay waxaase aan ogaaday in toobadkeenka caynkaas oo kalea uu ku yimaado laablaka aan macno lahayn haddaan horey idiinku sii wado haddaba meeriska cutubka labaad aayaddiisa saddex iyo tobanaad ayaa waxaa qorniinku leeyahay sida tan haddaba qalbigiinna jeexa oo dharkiinnana ha jeexinina oo rabbiga ilaahiinna ah xaggiisa u soo jeesta waayo isagu waa namco miiran waana raxmad badan yahay caro wuu u gaabiyaa waana naxariis badan yahay oo balaayadana wuu ka soo noqdaa marka sidaan iminka aayaddan ku arkayno toobadkeenku waa khibrad ka imanaysa qalbiga mase ahan waxyaabo dadku ay sameeyaan oo dusha ah bilxaqiiqa sharcigii muuse markii aad eegto ayaa wadaadka laga xaaraantimeeyey in uu dharkiisa jexjexo haddii masiibo ay timaado ama isagu uu doonaya inuu dembiyadiisa ka calool xumaado toobadkeenku maahan asal raacnimo oo maahan in dusha laga muusanaabo laakiin waa in qalbiga laga ooyo marka nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ay ka dul hadlayo oo rabbiga ilaahiinna ah xaggiisa u soo jeesta ayaa taasu ay ka macno tahay toobadkeen rasmi ah iminka waxa uu nebigu ina siinayaa asbaabta ay tahay in ilaah loogu soo jeesto waxaana weeyaan in isagu uu nimco badan yahay oo balaayadana wuu ka soo noqdaa marka sida aayaddan aan ku arkayno toobadkeenku waa khibrad waxaan si bahasan haddaba kaga hadli doonnaa soo noqoshada rabbiga markii aynu soo gaarno kitaabkii nebi yuunis welibana waxa aan islaamaadadaas kaga soo hadalnay kitaabkii baxniintii waxaannu soo aragnay in fircoon la siiyey fursado uu ku toobad keeno laakiin wuu ka madax adeegay inuu ilaah u yimaado waxaa kaloo ilaah nebi yuunis uu u soo diray in uu wacdiyo dadkii ninawe waxaana nebigu dadka uu u sheegay in magaalada la burburin doono haddaan ilaah loo soo noqon markii hadalka uu soo gaaray dadkii ninawe ayaa ay maqleen waxaana ay bilaabeen inay ilaah u toobad keenaan waxa ay noqotay haddaba in ilaah aanu burburinin magaalada habase yeeshee ilaah ma bedelin ku talagelkiisii ahaa inuu magaalada burburiyo waxaase isbedelay dadka ilaah waa nimco leh naxariis badan oo carana wuu u gaabiyaa waxaan ku sheegayaa markaa saaxiib in aad ilaah isku hallayn karto hadiyo goorba ilaah isma bedelo oo welibana cidi kuma khasbi karto inuu sameeyo wax aanu doonaynin laakiin markii dembiile uu toobad keeno oo uu u yimaado ilaa waxa uu leeyahay adigu waxaad ku hoos jirtay xukun oo waxa ay ahayd inaan ku canaanto ama ciqaabo laakiin iminka waad ii soo leexatay oo wax ciqaab ah lagu saari maayo marka ilaah had iyo goorba nimco ayaa ka buuxda oo waxa uu diyaar u yahay in uu dembiyadayada inaga cafiyo weli waxaannu horay idiinku sii wadaynaa dhegaystayaal isla kitaabkii yoel cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan bal yaa garanaya in uu isagu soo jeesan doono oo uu soo noqon doono iyo in kale iyo in uu gadaashiisa kaga tegi doono barako taasoo qurbaan haruur ah iyo qurbaan cabniina ah oo aad rabbiga ilaahiina u bixinaysaan marka dhanka kale laga eego ayaa aayaddu u dhacaysaa sida in nebigu leeyahay ilaa waxa uu barakadaynayaa beertaada haruurka iyo tan canabka waxaanad keenaysaan qurbaanka haruurka iyo kan cabniinka haddaba qurbaanka cabniinka ayaa inta laynoogu sheegayaa iyada oo kama ahaan ku timi waayo kitaabka laawiyiinta laynooguma soo sheegin waxa ay ahayd in qurbaanka cabniinka lagu kor shubo qurbaanada kale oo sida qiic oo kale ayaay hawada u gelaysaa markii dabka lagu kor shubo rasuul boolos ayaa waxa uu leeyahay sidaad xusuusataan waxaan jeclaan lahaa in nafsadayda loogu bixiyo qurbaan ahaan masiixa waa go'aan waxtar leh in masiixa sidaa oo kale la isugu dhiibo weli waxaannu ku jirnaa haddaba kitaabkii nebi yoel waxaana aan iminka idiin akhrinaynaa cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad baalka kun boqol iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorninku uu leeyahay sidatan siyoon buun ka dhex afuufa oo soon naadiya oo shir ku dhawaaqa haddaba dhegaystayaal bilowgii cutubka labaad ayaannu ku soo aragnay buun la afuufayo iyo in shir la isugu yimaado waxaana ay taasu keenaysaa cabsi iyo gariir ha yeeshee iminka waxaa buunka loogu dhufanayaa in dadka ay maqlaan farriinta rabbigaas si ay u helaan fursad ay ilaah ugu soo noqdaan
xumaantaydii buu dhinto xamdi bay gu waajibay cashuurka soo baxayo xamdibay u waajibay xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay xertiisi ayaa aragto xamdibay u waajibay xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay xaqiiqdii ayaan helayo xamdibay u waajibay xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay ibliskii ayuu xabiso xamdibay u waajibay
xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay cadabtii xorbaanka ahoo xamdibay u waajibay xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay iimaankaygii baa xasilo xamdibay u waajibay xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay xumaantoo dhan buu iga tiro xamdibay u waajibay xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay kitaabkiisii baan xafido xamdibay u waajibay
xalayba masiixii arkoo xamdibay ku waajibay xalaquda kaanahayo xamdibay u waajibay reeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin